جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin henan waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allaahi ee ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saribeedda kenya faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan hoos taga magaalada kismaayo maamul goboleedka shaeladirirka isku magacaabay jubbaland ayaa qiray in khasaare culus lagu gaarsiiyey dagaal ka dhaca duulaadka deegaanka buulo xaaji ee jubbada hoose kataab al-akhbaariye ayaa baahisay qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo daacatirka webiga jubba ee mara qaar ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada jamame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan oo qaali ah ku wareejiyey cudamada mujaahidiinta irbaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi wilaayada bakool ee soo bandhigta askari taa'ibaha ka soo baxay safka cadowga allah horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaayada baay iyadoona ay degmadaasi ku soo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga dad soomaali ah ee lagu dilay xuduud beenaadka u dhexeeya dalalka kenya iyo yugandha أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax khamiisa taariikhuna ku beegan tahay shanta bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allaah ee ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibadda kenya faahfaahinta warkaas iyo sidoo kale warar dheeraada oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo waxaa halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow jasaaka allahu khayran walaalka xaaris bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay shanta bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiinta waxay howlgalla kala duwan ka kala fuliyeen wilaayaadka hiiraan jubbada hoose gedo iyo gobolka mandheer ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta ridada jabuuti ee degmada jalaalaksi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dhanka gedo ciidamada mujaahidiinta waxay gelinkii dambe shaalay weerar qorsheysan ku qaadeen isbaaro murtadiinta oo u taalay gudaha magaalada baardheere oo kamid ah goobo cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah kaasoo magiisa lagu soo gaabiyey aadan dhanka gobolka mandheer ee kuwas jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kuwas jira gumaysiga salibiyadda kenya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta kenya dhanka jubbada hoose waxaa faahfaahino dheeraada laga leeyaha dagaal culus oo shalay khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta kaasi oo ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo dhimashada murtadiinta waa soddon iyo kow murtad oo ay ku jiraan saddex sargaal oo kale ah bishaar oo ahaa taliya urur iyo sidoo kale sargaal isaga ku-xigeenkiisa ahaa sidoo kale waxaa dagaalkaasi lagu dilay sargaal kale oo lagu magacaabo axmed oo ah isagana taliya urur dhaawacyada murtadiinta ilaa iminka inta aan xaqiijinay waa toban iyo toddoba murtad oo ay ku jiraan laba sargaal oo kale ah cabdikaafi oo ah taliyaha maleeshiyaadka ridada ee buula xaaji ku sugan iyo ku-xigeenkiisii oo isagana lagu magacaabo bashiir sidoo kale dagaalkii shir mujaahidiinta waxay kusoo qanimisteen ilaa iyo afar gaari cabdibilyaal ah iyo hub kala duwan ciidamada mujaahidiinta waxay sii kordhien weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ay si soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu mahadsiin walaalkan maxamuud oo kaasi ahaa maamul goboleedka shaeladirirkaha isku magacaabay jubbaland ayaa qiray in khasaare culus lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee jubbada hoose walaalkan abuusheyba ayaa faahfaahinaya warkaasi sarkaal ciidan oo u hadlay maamul goboleedka ashaaladirirka ee jubbaland ayaa sheegay in dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka buulo xaaji ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaadkiis lagu gaarsiiyey khasaa'ir lixaad leh sarkaalkan oo warbaahinta waraysi siiyey ayaa ku sheegay in dhaqdhaqaaq ciidan ay sameeyeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada jubbaland taasi oo keentay buu yidhi inay la kulmaan dagaallo culus oo khasaari isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur maaliyadeed lagu gaarsiiyey murtadkan derajadiisa ciidan ay tahay gaashaanle lagu magacaabo maxamed faarax daahir ayaa dafiray khasaaraha baaxadda leh ee isugu jira dhimashadii dhaawaca ee soo gaaray maleeshiyaadkiisa waxaana siday caadadu ahaydba uu ku gaabsaday in dhimashadu ay tahay laba askari oo murtadiin ah dhaawacyadoo maleeshiyaadkiisa qaarkoodna la geeyey magaalada kismaayo isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in dagaalada oo ahaa kuwa aad u culus oo laysku noqnoqday dhowr jeer looga gubay gaadiid dagaal oo ay wateen inta waqooyi galbeed oo dee kismaayo ee yacni dhacaysa oo mulaxajo dhaqdhaqaaqaas ee saaka ciidamada ee jubbaland baa waxay howlgal u aadeen meel waqooyi galbeed ka sii ah buulaxaaji dagaal baa dhacay ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen khasaare waa jira dagaal baa dhacay aad u culus dhimashiya dhaawac labadaba way jiraan dhanka iyaga dagaal hadduu dhaco khasaare waa imanayaa haddii yahay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba marka aniga inta aan ka warhayo hadda ciidanka jubbaland ilaa iyo laba nin geeridooda waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin dan kale gaadiid dhanka iyaga la gooy baa jira oo dagaalka ku baaba'ay dagaaladan oo ah kuwo xoogan ayay mujaahidiintu barqinimadii shalay oo duleedka deegaanka buuluxaaji waxay kula galeen maleeshiyad murtadiin oo dhaqdhaqaaqa shaaldirinimaha ka waday duleedka deegaankaasi allah fadligii waxaa lagu dilay dagaalkaasi kow iyo soddon maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka waday ka mid ah halka lagu soo qaniimaystay hub rasaas iyo afar gaari oo cabdibile ah oo dhammaantood qoryo ay ku rikaban yihiin weerarkii shalay lagu gumaaday maleeshiyaadka axmed madoobe ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka ku sugan deegaanka buulaxaaji ay noqdeen kuwo isu soo dhiiba mujaahidiinta iyo kuwo cargagax la joogila goobta ay ku sugan yihiin mahsanid abusheba kataab al akhbaariye ayaa baahisay qaybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba ee mara qaar ka mid a wilayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ee faahfaahinaya warkaasi
kanaalka muuqaal aragga kataib al ikhbaariya ayaa soo gudbiyey muuqaal kooban oo ku aadan dayactir ballaaran oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen deegaanka kalanja oo ka mida deegaanada hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dayactirkan ayaa lagu sameynayaa mid ka mid a farabiyoodyaha ka baxa webiga jubba ee dhaca deegaanka kalanja kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadihii ku dhuftay deegaankaas muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya makiinadaha loo yaqaana cagaf-cagafta oo dayactir ballaaran ka wada deegaanka waxaana arrintan si weyn u soo dhoweeyey dadka deegaanka kalanja iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo juhdi ballaaran ku bixinaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan
maadaama uu kago'san ilaa dhowr farood waa farahan ku muhiimsan waaye koow mid kale iyo tan waay tan ku muhiimsan oo araggaxda iyo aragfasaxada weyn ku saameen alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa ka hadalay afka beesha kalanje ama gargaarta ilaahay idin sidiri oo harkan shabaab mujaahidiin awdaniinku koytay maanta ilaahay mahadsanay insha allah ilaahay kariim waxaan ka mahadleeya amiirkeena dawoweyda oo barnaamijkan oo kasaxagi kor ama guddida ama maamulaha ama hoosgooyadaha meelaha maamulka shabaab insha allah rabbil kariim maanta waxaan taagnanay soddon sano jir ilaa aynu aragnay madaxdheero nidaam saan ama maamul ama saan askariin wax hagaagsan ma aragna ilaahay ban haleeshiyey maanta malaa ilaahay kasami in anaga meenaha kulanka iyo koonka ilaahay nisa kulmiyo walaalahayna gurmadkan inka gurmadan cidda maqaan ciddi roogtaba iyaa ka maxasan yahay insha allah bin allah kareem farahii iyo hoolyihii socdaan waa fartiisa qarwaytan tan waayo dilisa shay kalaanje ama qofkii arag ama qofkii muuqaal ama maqalkaayo fartan kumii kalaanje waatana mid kale jirta insha allah waan arag doontan intaan qarwaytan waa deegaan kalaanje إن شاء الله بنا الله كريم واحد مع سمية إلهي سبحانه وتعالى إلا إيوه حركة شباب المجاهدين أميلو البيروغان دل إيو ديبت نجيسك أفريكا إن شاء الله إيو بجدين إيو علماء علماء سلادين تينا بيشينا أنا كنت هنولنا إيو أنك مع دليان أما أنت برنامج كان مامول كان إيو برنامج كان سهجاسمتي أو أنت سهجاسمتي إيو أنك مع سمية مامول كان واحد نقبضي بيا فساد مركز ساميتي تولد كلانجة أبو يران سدح بري أفر بري اللي بيا بيرك بتبادي بري جايب مير تولئه doona mootaskaafa laga qaadi ilma iyo aruur iyo habeenkii iyo nimankii waayeeladii kayna bukeen iyo kayna caafimaad qababa raggaana nijeey saas mal ninka fiirsana shandarabo baca bariis saliid la'ag ilaa iyo saddex jeer afar jeer oona kala qaadaana waalidiintayna oo meel nin fadhiyaan ninka aqdaami bacyooyinka nin taagi alxamdulilah bin allah kariim meel ilaahay noosa badbaadiyey deegaankii koyni mal ninka dabherni ninka dabakooyo maasha allah gurmadkana sideeri ilaahay ka mahadsanya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga isugu jira madowga iyo caddaanka iyo maleeshiyaadka kabaqaadka u ah ee murtadiinta gacanta kalena waxa ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan mahadsanid abuxasaan haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan oo qaali ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo ay haweenka muslimaadka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladana wareejinta hadiyadaha qiimaha badan oo ay soo diyaariyeen dumarka jamaame waxay ka dhacday howl qurux badan oo ku yaala gudaha degmada halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen dumarkan ayaa hadiyadahan ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si loo gaarsiiyo ragga ay ku socoto islamarkaana niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugu dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha kalaali noqde maanta waxaa halkan aan ku wareejinayna walaalaheena hadiyooyin sidii horay gabdhaha saxaabiyaadka ahaayey inaan u garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaan leeyahay maantana waxaan ugu tirgalnay walaalaheena mujaahidiinta safuufta ku jiro konton looroo buskud ah lix boqol oo doolsho ah go-yo aan la koobi karin markay dhaxanta iskaaga daboolayaan waxaa kale halkan ku jiro kitaab xisnul muslim ah waxaa kale halkan oo ka mid ah saliidda cadowga markaa lagu hejahaya oo qoryaha lagu safeynaya waxaa kale ka mid ah catarkii maasha allah intaan kuma eko aan ugu soo diyaarinay xargihii maxaabiista lagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis nool nool ayagoo xirxiran inay inoogu keenaan gobolka jubbada hoose
qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay munaasabadan qiimaha badan waxayna suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed ay haweenka mar kale ku bogaadiyeen kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay walaalahooda u muujinayaan had iyo jeer waxaan leenahay haweenka ama gabdhaha muslimaanka ama hooyooyinka degmada jamaame ilaahay ha barakeeya leenahay juhdiga aad wadiin ama dadaalka aad wadiin labalaaba waktiga loo jeedo wax yara ka dhiman ilaahay idinkiis waa la guulaysa doonaa maalintan maalin ka mid eh faraxdii reerreena ku jiro doonaa gaalada ilaahay wadanka waa ka saari doonaa waxaan rajaynaynaa maanta waxaad soo bandhigteen wax lasoo koobi kara ma aha oo adoowa deeqdeen mujaahidiinta oo safka hore ku jirto waxaa ka mid eh dhar badana horteyda ka muuqdo go-ya ka muuqdaan macaawasyaal buumo funaanado cumaamado wax la koobi kara ma aha buskud maxaasa doolshe barfuun saliid kitaabo wax hadda aad tilmaami karna maaha juhdi badan ayay bixiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo allah ayaa mahad iska leh allihii nagu kulmiyey xafladan barakeysan oo lagu soo bandhigay walaalaha mujaahidiinta loo wado gabdhaha haweenka muslimaadka ee raajamaama ay soo aruuriyeen isku keeneen oo ka mid yahay buskod iyo xalo iyo doolsho iyo finaanado cimaamado kutubo cataro iyo saliid allaha barakeeyo walaalahaasina waxay soo aruuriyaan inay beri yowmalqiyaama ilaahay ajir fiican uu ka siiyo ay ugu talgaleen walaalaha sabuurta ku sugan gabdhahaasina waxaan leeyahay allah xafdiyo hadiyada wareejinta iyo munaasabadda ay haweenka degmada jamaama soo agaasimeen waxay ku soo aadaysaa iyada oo kaalinta dumarka wilaayaadka islaamiga si weyn u bogaadinayaan hormuudka bulshada iyo hoggaanka mujaahidiinta waxaa fadli iifaan ugu filan in dumarkeena ay jihaadka uga qayb qaadanayaan hiil iyo hoo iyagoona barbaarinta ubadka ku biirsaday inay khidmadooda gaarsiiyaan fagaarayaasha dagaalka kataayib al ikhbaariya iyo aflaamteeda ayaana ka markhaati kacaya oo kaamirada ay soo gudbiso rag ku hubaysan qoryaha ay allah ku caabudaan oo ay ku ciqaabaan cadowga kitaabka qur-aanka aysan tallaawadiisa ka daalin iyo garabka bidix oo ay ku haysaan caagado daharan oo ay farsamadiisu leeyihiin haweenka dulmidiidka ah ee wilaayaadka islaamiga kuwaasoo gacanta uu mujaahidka ku ridayo xabadda mooyaane midda kale uu ku wato marka uu carargelinayo cadowgiisa layaabse ma lahan oo midigta ayuu silaaxiisa ku haystaa oo uu dulmiga isaga dhicinayo halka gacantiisa bidixna uu ku wato biyaha si ugu noolaado carigelinta iyo la dagaalanka cadowgiisa halkaasna waxaa allaa fadligii kadib kaaga soo ifbaxaya heerka uu gaarsiisan yahay dowrka haweenka ku dhaqan bartamaha dalka ilaa koonfurta fog iyo xitaa gudaha dhulka muslimiinta iyo gumaysiga saliibiinta ku hoos jira oo aflaamta jihaadiga ah ay si weyn uga soo muuqdaan dadaalada hagar la-aan tahay haweenka muslimaadka mahadsanid abu ayman horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaayada baay iyadoona degmadaasi ay kusoo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga mar kale waa kan walaalkan abuu xasaan oo soo jeediyay warbixintan باء تاء ثاء جيم حاء
خاء halkan waa macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda ka furan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa macadkan wax ku barto qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada muddo ku dhow sagaal bilood waxaa halkan wax ka baranaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah haddii ay yihiin kawaanleyda xoogsatada ragga ka shaqeeya korontada gaadiidleyda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta iyagoona halkan ku qaata xalaqaad kala duwan oo diinta ay ku baranayaan waxaan booqannay qeyb ay wax ku baranayaan ragga ka shaqeeya kawaanka ragga ka shaqeeya korontada ragga ka shaqeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo mootada ay qayb ka tahay iyagoona baranayay funuun kala duwan ugu horreyn waxaan la kulannay macallinka xalaqaadkan bixinayo isagoona faahfaahin ka bixiyay wakhtigii xalaqaadkan ay bilaaween iyo sidoo kale qaybahan bulshada ee halkan isugu timid ee halaqaadkan ka faa'iidaysanayo bismillaah alxamdulilah sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd horta ardayda waa fara badan tahay ilaa shan qeybood oo kala duwan sida ma aragtaa kawanleyda iyo bajaajleyda iyo kuwa kale mootada saddex lugoodleyda makiinaleyda qolada ma aragta shirkadaha beeka camal xalaqa waaye oo joogto ah dadkii deegaanka waaye oo ay degan yihiin duruus oo musalsal oo joogto ah waaye duruustiyaa socoto waxaan mikarafoonka la dhex marnay qaar ka mid a raggan ka faa'iidaysanaya halaqaadkan kala duwan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay ee qeybaha kala duwan ee bulshada lagu barayo diinta islaamka gruubkan ka tirsanahay waa alxamdulilaahi mootoley mootada alxamdulilahi saddex lugooleeda loo dhaa ayaan darawalka ahay aad iyo aad baa alxamdulilaahi farqi weyn ayaa noo dhexeeya aad ayaa loo fahmay ninkii aan wax fahmi jirin hataa aad u fahmay meel sare ayaan maraynaa insha allahu ilaahay idinkiisa annagu awal waxaan dad qur-aanka yaqaano maxay ahaatee laakiin qur-aanka aan ku aqoonin maxay tahay tajwiid ahaan haddana alxamdulilah acuudaa naloogu bilaabay si tajwiid ahaana naloo fahansiiyey horta alxamdulilah ilaah ku mahadsan anigoo ah marka oo u hadlaya ama ku hadlaya afka shirkadda beeko marka alxamdulilah acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر hadduu alle idmo maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa halaqaadyo kala duwan oo magaalada ka soconaya bulshadana ay diintooda ku baranayaan taasoo bacdallaahi looga mahadcelinaya wilaayada islaamiga ee baay oo juhdi ku bixinaysa in dadka ay diintooda fahmaan say u ogaadaan faa'iidada ku jirto in la barto diinta laguna dhaqmo aad buu mahadsan walaalkan abuu xasan ee kaasi ahaa dad soomaaliha ee lagu dilay xuduud beenaadka u dhexeeya dalalka kenya iyo ugandha marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan dalalka kenya iyo ugandha ayaa sheegaya in weerar isbuucii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay lagu dilay dad soomaali ah kuwaas oo kusii jeeday magaalada kambaala ee dalka uganda tirada dadka ku dhintay weerarkan ayaa la sheegay inay yihiin ilaa iyo saddex ruux oo soomaali ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo toddoba ruux oo kale oo soomaali ah waxayna dhammaan tobankaasi qof ahaayeen dhallinyaro wax ka barata waddamada kenya iyo uganda dilka dadkan soomaalida ah ayaa waxaa la sheegayaa inay geysteen dad cadhaysan kadib markii dhallinyaradu ay ku dhumeen waddada ay ku safrayeen isla markaana ay tageen tuulo rabshad ka jirtay waxaana dilka iyo dhaawaca dhallinyaradaasi ay dadkaasi cadhaysan u adeegsadeen seefaf iyo budad dadka soomaalida ah ee u kala safra dalalka uganda iyo kenya ayaa lasoo sheegayaa inay soo wajahday cabsi xooggan kadib dhacdada lagu beegsaday dhallinyarada soomaalida ah waxaa la istaagay gaadiidkii soomaalida ee isaga kalagoosi jiray labadaasi waddan aad buu mahadsan walaalkeen marwaan ee kaasi ahaa warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andulus waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu